bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin waa dersigeennii sideed iyo kontonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba ama muuqaalo taariikh nololeedyadii asxaabta nabiga sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale waa dersigii labaad ee ku saabsan saxaabiga usaamat bnu zayd wakamaa sidii axabba uu u jeclaaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama usaamata usaamo fii sikarihi yaraantiisii markuu yaraa siduu u jeclaa faqad axabbahu rasuulku haddana wuu jeclaa oo wuu jeclaaday fii shabaabihi markuu dhallinyaro noqdayna jacaylkii isma dhimin waxaan ognahay waalidiinta hadday aan nahay ilmuhu markii ay dhashaan ama marka ay yaryihiin baa loogu jecel yahay markay weynaadaan oo isku filaadaan sidii hore waxoogaa uu uu ka yaraanayaa jacaylkii iyo kalgacaladii laakiin nabiga caleyhi salaatu wasalaam usaama yaraantiisii iyo dhalinyaronimadiisii iyo inta isku sibu u jeclaa waxyaabaha muujinaya inuu jeclaa tanaa ka mid ah arrintan ayaa ka mid ah falaqad dhab ahaantii ahdaa waxaa hadyad ugu keenay rasuulka ahdaa waxaa hadiyad u keenay nin la yidhaahdo xakiim ibnu xasaam nin la yidhaahdo xakiim ibnu xasaam waa ninkii soo iibsaday zayd ibnu xaarita ee siiyey eedadii oo khadiijo ahayd khadiijo ayaa eedda u ahayd xakiim ibnu xisaam saxaabi weyn oo jaliil ayuu noqday isagana taariikhdiisa taarikh nololeedkiisa waan ka sheekayn doonaa insha allahu tacaala uu ku xusan yahay kitaabkan xakiimkaasoo ahaa axadu saraati quraysh quraysh dadkeeda sharafta leh saraa waa dadka sharafta lehe haldoorka aynu nidhaahno ama ninqarta aynu nidhaahno inagu ninqarta ama haldoorka aynu nidhaahno saraati qurayshin quraysh haldoorkeeda ama ninqarteeda nin ka mida ahaa yaa wuxuu u hadiyeeyey lirasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama xullatan dhar isku jooga dhar korna laga qaato hoosna laga qaato oo isku nooca yaa isku joogba ladhaha xullada thamiinatan oo aada iyo aada qaali u ah lacag badan laga soo bixiyey taasoo sharaaha istara uu ka soo iibsaday ishtaraaha ama sharaaha uu ka soo iibsaday min alyamani yaman uu ka soo iibsaday yaman baa caanku ahay dharka bikhamsiina diinaaran konton diinaar oo dahaban dahab ah dhar laga soo bixiyey dharkaana markii hore waxaa iska lahaa kaanad waxaa iska lahaa ay u sugnaatay dharkaasi lidii yazin nin la dhihi jiray oo axadu muluukihim yaman boqoradooda nin ka mid a waa dhar uu nin boqorihii markii hore loo tolay yuu nabiga hadyad ugu keenay fa abaa wuu diiday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama an yaqbala inuu yeelo hadiyatahu xakiim ibnu xisaam hadiyadii uu rasuulka u keenay ee xulladii dhulka dharkii isku joogga ahaa inuu aqbalo rasuulku wuu diiday maxaa jira sababtu liannahu ninka la yidhaahdo xakiim kaana wuxuu ahaa yowma idin maalinta iyada ah ee uu xullada hadiyadda ugu keenaya rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ah mushrikan mushrik buu ahaa laakiin wuxuu ugu keenayay uun qaraabo xidhiidhin maxaa jira rasuulka eedadii ayaa u dhaxday oo khadiija alkubra ahayd radia allahu tacaala canha wa ardaaha wa akhadahaa wa akhada wuu qaatay rasuulku haa xulladii ama isku joogii minhu xakiim bithamani lacag uu ka iibsaday wuxuu yidhi mushrig hadiyadiisa qaadan maaye baan iibsanaya wuu iibsaday marka maxay tahay sheekadu usaamo xaggay arrintu ka soo gashay waqad labisahaa dharkaas qaaliga ah wuu xidhay annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama maratan waaxida hal mar buu xidhay fii yowmi jumucatin maalin jumca ah uma markaa kadib khalacahaa wuxuu u siibay dharkii calaa usaamata usaame ayuu u siibay ibnu zayd usaamuu yihi dharkan qaad- gasho adiga marka wixii ugu qa- waxa waxba waxay ka qaalisan yihiin uu hayo rasuulku isaga ayuu door biday uu siinayay fa kaana wuxuu ahaa usaama yaruuxu kii caraaba bihaa dharkii isaga oo qaba qaaliga ahaa ee madaxda boqoradu ay xidhan jireen iyo wayaqduu kii ka lahaa bayna atraabihi nimankii ciyaalkii aynigiisa ahaa dhallinyaradii aynigiisa ahaa ayuu galab iyo subaxba la canraabi jiray lana kallihi jiray oo min shubaani lmuhaajiriina waalansaari dhallinyaradii muhaajiriin iyo ansaara ee aynigiisa ahayd isagoo dharkii qaba walamaa markii balaqa uu gaadhay usaamatu bnu zaydin ashuddahu uu buuxsamay uu qaangaadhay markuu qaangaadhay badaa calayhi waxaa kasoo ifbaxay oo kasoo muuqday min kariimi shamaa'ili dabeecad iyo dhaqan wanaag iyo wa jaliili lkhasaa'ili iyo tilmaamo labadaba shamaa'il iyo khas- iyo khasaa'il iyo waa iskuwa midun waa wuxuu ilaahay kugu ku abuuray ee dabciga uu ku siiyey weeye dabci baynu inagu nidhaahnaa dabci macaan min kariimi shamaa'ili marka xagay ka timid shamaa'ili jamci shamla waaye waa waxa korka laga qaata ee laysku qurxiyo shamlada ay haweenku yidhaahdaan garbasaarta marka waa tashbiih waxaa lagu shabahayaa dabeecadiisa macaan yaa waxaa lagu shabahayaa garbasaar qurux badan oo kale dabeecadiisa macaan ee karaamada iyo iyo iyo iyo sharafta badan min kariimi shamaa'ili dabeecadiisa maaragtay ee sharafta badan wa jaliili lkhasaa'ili iyo habdhaqankiisa ama dabeecadiisa maaragtay weyn ee iyaduna sharafta badan waxaa ka soo muuqday maa yajcaluhu wax ka dhigay jadiiran mid ku habboon bixubbi rasuulillaahi rasuulka ilaahay jacaylkiisa mid ku habboon maxaa jira hadduu ahaan lahaa qof aan dabci fiican lahayn haddee jacaylkii rasuulku meel cidlo ayuu ku dhici lahaa faqad kaana wuxuu ahaa dhab ahaantii dakiyan mid aada u caqli badan xaadda dakaa'i oo caqligiisuna uu maaragtay af badan yahay laga wada xaad waa wixii af badan marka waa tashbiihun waxanoo idil waxaa lagu shabahayaa caqligiisa uu wax walba fahmayo uu goynayo bir af badan baa lagu shabahayaa xaadda dakaa'i oo caqligiisu uu aada iyo aada u xoog badan yahay kow xagga waa daki dhinaca kale fule miyuu ahaa maya shujaacan geesi khaariqa shajaacati geesinimadiisana aan wax u dhigma aan la arkin oo xadda ka baxday midda kale xakiiman oo falsan oo yadacu dhiga al umuura arrimaha fii mawaadicihaa meeshay ku habboonayd dhiga dhinaca kale wuxuu ahaa cafiifan mid gob ah oo ya'nafu ka biyadiida addanaaya waxyaabaha hoose ee gunnimada ah oo dhan buu ka biyadiidi jiray oo waan agtiisaba lagu arkay inuu ka santaagi jiray ya'nafu uu ka santaagayo addanaaya waxyaabaha liito oo idil waxaa kaluu ahaa alifan mid loo soo joogsado oo la weheshado dabeecad macaankiisa dadkoo idili ay saaxiib ka dhigtaan ma'aluufan oo la weheshado waa isku midkii ah oo yuxibuhu nnaasu dadku ay wada jecel yihiin dhinaca kale wuxuu ahaa taqiyan mid alla kacabsi badan warican oo xalaal miirada oo yuxibuha allaahu alla uu jecel yahay maxaa jira qofkii taqi ah oo alla ka cabsada oo xalaal miirta oo xalaal qofkaasna alla ayaa jecel marka dadkii way jeclaadeen alla wuu jeclaaday rasuulkan ugu jeclaaday marka ma ruuxaasoo kale ayaa la heliba haddii aan eegno kaalintii uu ka qaatay jihaadka fa fii yowmi uxud maalintii uxud waa dagaalkii la yiqiinee jaa-a wuu yimid usaamatu bnu zaydin maca nafarin isagoo koox la socda oo min sibyaani saxaabati kuraygii asxaabta ah kuraygii yuriiduuna iyaga oo doonaya aljihaada fii sabiili illaahi inay ku jihaadaan jidka ilaahay jihaadka inay ka qeyb qaadaan laakiin caruur bay ahaayeen waa diiday rasuulku fa akhada wuxuu qaatay alrasuulu minhum iyaga man akhada ciddii uu qaatay uu ka ogolaaday wa radda minhum wuxuu ka celiyey wuxuu dib u celiyey oo uu yidhi maaragtay weliba aad baad u yaryartihiin man radda ciddii uu celiyey oo lisiqari acmaarihim da-yaraantooda uu celiyay wax kale uusan u celinin fa kaana waxa uu ahaa fa kaana waxaa ahaa fii jumlati almarduudiina dadkii la celiyey kuraygii la celiyey ee layidhi ma aydaan gaadhin waqtigii aad dagaalka ka qayb qaadan lahayd ka qayb qaadan lahaydeen iyo jihaadka waxaa ka mid ahaa usaamat ibnu zayd fatawallaa wuu jeestay dib buu u noqday wa caynaahu labadiisii indhood assakiirataani ee yaryaraa marka isagu ma indha yaryarayne dee isaga dhan baa yar baa laga wadaa isagoo labadiisii indhood ee yaryaraa tafiidaani ay burqanayaan min addamci ilin ama ilmo xasanan murugo daraaddeedoo allaa yujaahida inuusan jihaadin taxta raayati rasuulillaahi rasuulka ilaahay raayadiisa hoosteeda isaga oo ku jihaadaya inuusan jihaadkii ka qeybgelin murugo uu ka murugaysan yahay ayuu dib u laabtay isagoo labadiisa indhood ay ka da-ayso ilmadii taasi waxa weeyaan waa uxud wa fii ghaswati alkhandaq dagaalkii ee khandaq ama alaxsaab ee dhufayska la qotay jaa-a wuu yimid usaamat ibnu zayd aydan haddana ayuu yimid wa macahu isagoo ay la socdaan nafarun kooxa min fityaani saxaaba dhallinyaradii wiilashii yaryarka ahaa ama kuraygii asxaabta wa jacala wuxuu bilaabay yashuddu qaamatahu inuu hanqalloocsado uun iska dheh hanqalloocsi baan idhahnaa kor inuu isu qaado oo uu isdheereeyo yashuddu qaamatahu inuu hanqalloocsado ilaa aclaa sare inuu isu qaado si uu liyujiizahu rasuulu llaahi sala allahu caleyhi wasalam si rasuulku uga ogolaado inuu jihaadka ka qeyb qaato oo loo arko nin dheer oo nin weyn faraqa waxaa u qalbi jilcay lahu isaga usaama annabiyu nabigu caleyhi salaatu wasalaam wa ajaasahu wuuna u ogolaaday inuu jihaadka ka qeyb galo fa xamila sayfa seeftii ayuu qaatay jihaadan jihaad daraaddi fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ama sare u qaadidda alla diintiisa isagoo ku jihaadaya ayuu seeftii qaatay wa huwa isagoo ibnu khamsa casharata sana isagoo shan iyo toban jir ah marka waqti hore ayuu ka yuu ku biiray maaragtay jundullaahi ciidankii ilaahay ee rasuulku uu hogaaminayay ee baatilkii tirtiray iyo shirkigii iyo gaalnimadii iyo iyo iyo iyo fasaadkii adduunka ka jiray wa fii yowmi xunaynin haddaynu u nimaadno maalintii xunayna xiina markii inhasama almuslimuuna muslimiintii ay jabeen habata wuu sugnaaday usaamat bnu zaydin maca alcabaas isaga oo la jooga camin camin rasuuli rasuulka adeerkii ahaa iyo wa abi sufyaan ibn alxaarith iyo abi sufyaan ibn alxaarith ibnu camihi rasuulka ina adeerkiis ahaa iyo wa sittati nafarin iyo lix ruux oo kale aakhariin oo kale oo min kiraami saxaabati asxaabta kuwooda sharafta badan ah intaas ayaa nabiga ku soo hadhay maalintii xunayn qaybteedii hore waa isagii la baxsaday oo la cararay fastataaca wuxuu awooday alrasuulu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam bi haadihi alfica kooxdan isagoo wata bisababi haadihi alfica kooxdan assakiirati ee yar almuminati ee muminada ah ee rumaysay maaragtay alle iyo rasuulkiisa iyo qiyaamo iyo risaaladu intay la eg tahay iyo mas-uuliyaddu intay la eg tahay inaan la cararin oon gaaladii laga cararin albaasilati ee geesiyaasha ah soomajeestayaasha ah wuxuu rasuulku awooday an yuxawila inuu u bedelo hasiimata asxaabihi jabkii asxaabtiisu ay jabeen ilaa nasrin guul inuu u bedelo iyo wa an yaxmiya inuu ilaaliyo almuslimiina muslimiintii inuu ilaaliyo u badbaadiyo muslimiintii alfaariina ee cararayay min an yaftika inay wareemaan bihim iyaga almushrikuuna nimankii mushrikiinta inay wareemaan oo ila ninka sii cararaya wax iskama celiye halkaas la warjaafo oo la baabi'iyo ayuu ka celiyey rasuulku sala allahu caleyhi wasalam uu ka badbaadiyey marka usaamana taasi waxay u ahayd sharaf ayay u ahayd waxay u ahayd inuu yahay nin u qalma in dhalashadiisa uu rasuulku ku farxay iyo rasuulka inuu jeclaaday wixii aan ka soo sheekaynaynay oo ammaan ah oo allah inuu jeclaaday taqinimadiisa alakacabsigiisa iyo wanicnimadiisa dadku inay jeclaadeen waxaas oo idil geesinimadiisii nin u qalmay buu ahaa maalintaas dadkii aan tobanka gaadhin ee sugnaaday ee rasuulka maalinta la joogay ayuu ka mid ahaa weli aan sii wadno kaalintii mugga lahayd uu ka qaatay jihaadkii wa fii yowmi mu'ata maalintii mu'ata maalinta mu'ata maxay tahay waxa weeyaan waan soo aragnayoo waa tii aabbihii ciidankii aabbihii oo hogaaminayay ee saddexda kun ahaa ciidankii aabbihii oo hogaaminaya saddexda kunka ahaa ee labada boqol ee kun la dagaalamay mu'ata taa weey wa fii yowmi mu'ata maalintii mu'ata jaahada wuu jihaaday usaamatu taxta liwaa'i abiihi aabbihii oo zayd ibnu xaarisa ah calankii oo ciidamada abbaanduulahooda ahaa abbaanduulaha ciidamada ahaa isagoo oo ka amar qaadanaya ayuu dagaalamay wuu jihaaday abiihi aabbihiisii zayd ibnu xaarisa ahaa wa sinuhu isagoo da-diisuna duuna thaaminati cashara sideed iyo toban jin ka yar fara-aa wuxuu arkay bicaynayhi labadiisa indhood wuxuu ku arkay masraca abiihi aabbihii dhimashadiisa markii aabbihii la dilay ayuu arkay falam yah falam falam yahin ma daciifin niyadjab kuma dhicin falam yahin niyadjab kuma dhicinoo ma daciifin walam yatadacdac mana daciifin oo isku mid un tadacduca waxaa la idhaha daciifnimada xoogga badan ee aada la kici weydo aada la kici weydo walam yatadacdac aadna uma daciifin oo uma niyad jabin wa inamaa wax kale maahane dalla wuxuuba ahaaday yuqaatilu inuu dagaalamo taxta liwaa'i jacfar ibni abi aalib jacfar ibni abi aalib ee hogaankiisa inuu hoostiisa ku dagaalamo ileen sida aan soo aragnay marar badanna aan soo aragnay nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu dirayay ciidankan mu'ata wuxuu yidhi marka koobaad abbaanduulo waxaa ah zayd ibnu xaarisa isaga haddii ay wax soo gaadhaan waxaa ku xiga jacfar jacfar hadday wax soo gaadhaan waxaa ku xiga cabdulaahi ibnu rawaaxa sow sidaas ma ahayn marka ti inbuu sheegayaa markii hore wuxuu jihaadkii uga qayb galay isagoo aabbihii uu abbaanduulihiis abbaanduulihiisa yahay kadibna jacfar ibnu abi aalib xataa intii surica haddana la dhigay jacfar ibnu abi aalibna goobtii la dhigay oo uu shahiiday calaa mar-an minhu meel uu ka arko meel agtiisa ayuu ka dagaalamayay marka wuu arkayay iyo wa mashhadin meel uu goobjoog ka ahaa meel uu goobjoog ka ahaa uu ka arkayay yaa isagana la dhigay jacfar ibnu abi aalib radia allahu tacaala canhu uma haddana jihaadkii ayuu sii waday taxta liwaaya cabdulaahi bni rawaaxa cabdulaahi bni rawaaxa hogaankiisa iyo abbaanduulinimadiisa isagoo ku dagaalamaya xataa intii haddana ayuu dagaalkii waday laxiqa uu ku biiray cabdulaahi bni rawaaxana bisaaxibayhi labadiisii saaxib uu ku biiray oo isna shahiiday weeye uma markaa kadib haddana taxta liwaai khaalid ibni lwaliid sayfullaahi almasluul oo khaalid ibni lwaliid ahaa oo cabqariyatilxarbi looga hadhay haddana hogaankiisa ayuu ku hoos dagaalamay xata istanqada ilaa uu ka badbaadiyey aljeysh asagiira ciidankii yaraa uu ka badbaadiyey min baraathin ruumi ruum ama ciidankii weynaa ee reer rooma ee maaragtay cidiyahooda uu ka ka badbaadiyey baraahinta waxaa la yidhahdaa sideeda idilba baraahinta waxaa la yidhaahdaa faraha dugaaga iyo halaqa ayaa la yidhaha fara faraha ay leeyihin asaabicna waxaa le basharka iskaliya bani aadamka laakiin libaaxa iyo asaabicdiisa lama yidhaahdo waa baraahin cidiyahooda iyo farahooda waa baraahinkuwaasa la yidhaha waxaa lagu shabahayaa bahal ruuxu qabsaday haddee wuun cuni marka cadowgaas ee gacantiisa ruuxii gala waa gacan bahal ruux galay oo kale libaax iyo shabeel iyo wuxu gacan galay iyo iyo yaxaas iyo wax la mid a uma markaa kadib caada usaamatu usaama wuxuu ku soo laabtay ila lmadiinati magaalada madiina muxtasiban abaahu cinda allaahi isagoo aabbihii ku samray ixtisaabka waxaa la yidhaaha ruux qaaligaa ahi markuu dhinto oo aad ilaahay darti u sabirta ixtisaab la yidhaha maxaa jira sabirka aad sabirtay yuu ilaahay abaalgud weyn buu kaa siinayaa innamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bikayri xisaab sooma dhihin waxyaalaha lagu sabro ee ugu waaweynna waxaa ka mid a marka musiibo sidaasoo kale ay kugu dhacdo oo dad aad jeceshahay aabbaha iyo adigu dad aad jeceshahay ay dhintaan ama wax soo gaadhaan oo aadan argagixine aada sabirto oo ilaahay dartina aada u sabirto markaa taasaa ixtisaab la yidhaha faxtasaba muxtasiban isagaoo alla un daraaddi u samraya oo ajri iyo thawaab iyo abaalgud ka raba abaahu dhimashadii aabbihii cinda allaahi alla agtiisa taarikan isagaoo ka soo tegay jasadahu aabbihii jasadkiisa iyo jidhkiisiina kasoo tegay adaahiri ee daahirka ahaa calaa tuxuumi shaami shaam soohodinteeda ama xuduuddeeda isagoo kaga yimid raakiban isaga oo fuushan jawaadahu faraskiisii alladii faraskaasoo istushida calayhi isagoo ku dagaalamaya aabbihii uu shahiiday faraskii yuu cadowgu ma qaadanina isaga ayaa soo qaatay faraskii ayuu soo fuulay marka markii jihaadkiisa la fiiriya taariikhdiisa jihaadka kuwa lasoo qaadanayo maalintii xunayn nafarkii yaraa kooxdii yarayd ee sugnaatay markii ciidamada muslimiinta oo tiradoodu ay gaadhaysay labayo toban kun ay markii hore jabeen markii dambeba ha soo rogaal celiyeene laakiin intii sugnaatay ee nabiga la joogtay ayuu ka mid ahaa mawqacatu mu'tana oo aabbihii uu ku geeriyoodayna wacdarahaas ayuu ka muujiyey haddana wa fi sanati sanadii alxaadiyata casharata ee sideed koob iyo tobnaad lilhijrati hijradii sanadkii koob iyo tobnaad ee hijrada amara rasuulu rasuulku wuxuu amray alkariimu ee sharafta badnaa wuxuu amray bitajiizi jeyshin ciidan in la diyaargareeyo maxaana loo diyaargaraynayaa liqaswi ruumi ruum in lagu duulo in laga soo dadkii ay laayeen ee ghaswatu mu'ata ama mowqacatu mu'ata yaa la rabaa in loo soo aare ciidankaasuu yidhi ha la diyaariyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu amray in la diyaariyo amara rasuulu lkariimu rasuulka sharafta badani wuxuu amray bitajiizi jeyshin ciidan in la diyaariyo liqaswi ruumi si ruum loogu duulo wa jacala wuxuu ku daray ciidankaa fiihi ciidankaas abaabakrin abaabakar wa cumar wa saciid ibni abi waqaas wa abaa cubaydata ibni caamir aljaraax iyo wakeyrihim kuwo kale oo min jillati asaxaabati asxaabtii kuwii ugu waaweynaa odayaashii asxaabta oo dhan oo afartaas oo almubashariina biljanna ay ku jiraan ciidankaasaa la diyaariyey wa amara wuxuu amiir uga dhigay rasuulku cala aljeyshi ciidanka ay asxaabtaasi ku jiraan usaamata bni zaydin usaamat bni zayd ayuu madax uga dhigay wa huwa usaama isaga oo lam yujaawis aan gudbin al cishriina labaatankii sana aan dhaafin bacdu weli oo labaatankii ayna weli u dhammaanin labaatan jir ayna u go-in wa amarahu rasuulku wuxuu amar ku siiyey usaama an yuutia in uu galo an yuutia alkhayla fardaha inuu jiidhsiiyo iska dheh wadiga waxaa la yidhaha waxaad markaad wax ku joogsato joogsi joogsi haddaad maqasho lugta ayaa wax lagula joogsadaa lugta joogsigu waa sidaas maaha markaad istaagtay istaagga marka la istaagana joogsi waa la yidhaha qoraalka markaad samaynaysana joogsi waa la yidhaha laakiin wadigu waxa weeye inaad lugtaada meel iskula taagto istaagna waa la dhihi karaa an yuutia inuu jiidhsiiyo iska dhe markan alkhayla fardihii tahuuma albalqaa meesha balqaa la yidhaahdo oo taam ka mid a xuduudeeda iyo wa qalcati daar daaruum iyo dhufayska qalco waxaa la yidhaahdaa dhul derbi weyn oo aan la jabin karayni uu kusoo wareegsan yahay baa qalco la yidhaah derbi qaradiisuna ay weyn tahay joogiisa iyo qotonkiisuna uu dheer yahay oo ay adag tahay in la jiidho kaasaa qalca la yidhaha qalcadaas addaaruum la yidhaahna alqariibati ee u dhow min haza haza u dhow hazadan hadda aan naqaano eh waxay ahaan jirtay weligeed meel lagu dagaalamo siday haddaba maaragtay ay yuhuudda u wareerisay oo min bilaadi ruum ruumku marka ay xukumi jireen ka mid a halkaa inuu geeyo ayuu rasuulku amray marka wa fii maa waqti kaana uu ahaa aljeyshu ciidanku yatajahazu mid isdiyaarinaya marida nabiyu nabiga ayaa xanuunsaday sala allahu calayhi wasalam walamaa markii ishtadda uu adkaaday calayhi rasuulkii almaradu cudurkii tawaqafa aljeyshu ciidankii wuu joogsaday can ilmasiiri socodkii ayuu ka joogsaday wuu soo laabtay intidaaran isaga oo sugaya limaa wixii tusfiru canhu ay ku dambayso xaalu rasuulillaahi rasuulka ilaahay bal xaaladiisus ay ku dambayso cudur xoog laa qabtay rasuulka eh qaala usaamatu wuxuu yidhi walamaa markii thaqula uu cuslaaday calaa nabiyillaahi nabiga ilaahay almaradu cudurkii markii uu ku cuslaaday aqbaltu calayhi waan soo aaday wa aqbala annaasu dadkiina wuu soo aaday rasuulkii macay iyagoo ila socdaan fa dakhaltu calayhi waan u soo galay fa wajadtuhu waan helay ama waan arkay qad samata isagoo aamusay oo hadli kari waaye oo famaa yatakallamu aan hadlayn min wad'ati daa'i xanuunka iyo cudurka culayskiisa daraaddii fa jacala rasuulku wuxuu bilaabay yarfacu inuu sare u qaaday yadahu gacantiisa ila asamaa'i cirka inuu u qaado tuma haddana yadacuha gacantii calaya anigu i isaaro intuu gacanta sare u qaado oo aniga isaarayay fa caraftu waxaan ogaaday annahu isagu yadcuu lii inuu ii ducaynayo wallahu subxaanahu wa tacala aclam